magaalada melbourne booliska victoria ayaa lagu eedeeyey cunsurinimo kadib markii ay baareen guri ay degan tahay ayeeyo da-deedu sideetan ka sareyso dacdadaas ayaa ka dhacday xaafada flemington ee magaaladan melbourne cabdulaahi axmed waxaa dhashay maamadaasi boolisku ay guriga ugu galeen oo ay baareen sida wax u dhaceen ayuu iiga waramay niyo anoo ka imaaday orod iyo socod oo daalan ayaan waxaan soo koray bildinkeena bildinka markaan soo koray anaga dabaqa saddexaad deganaha hooyadeena waxay degan tahay dabaqa sagaalaad markaan soo galay oon soo socday oo aan arkay toddoba askariyoo taagan iriddeyda waa yaabay waxaan dhahay wadda hel maxay samaynayaan kuwan waxaan dhahay maxaa inaga caawiyaan dhahay wadkaan dhuufayo who you looking for me markaas dhaheen magacaa mr axmed aa lay dhahayaan dhahay ani wax magacaas la dhahay bis mr axmed aa la dhahay maya waxaan raadinayna mr maxamed cabdullaahi oh yes my nephew waana markaasay dhaheen waa you looking waxaan dhahay maxaa inta ku fiirinaysin maxaa guriga ugu imaateen ay iga fiirinaysin inta maba deganeenba labaatan sana ninkan wuxuu deganaa xaafado kale ma arkin xataa marka markii igu dambeysay inuu xirnaayan ogaayaan ere wuu soo baxayaa layiri mana arkinaa iri ma garate marka inaa inta imaateen khaladi aheedaan dhahay yeesay dhahay markaas dhan kaan we search gurigaaga ma baari karnaa ma baari kartiin dhahay warqad ma wadatiin oo search igu search garaynaysin aniga gurigeyga guriga anaa anaa iska leh oo dowladda isiisay maya dhaheen ma soo gelaysiinan dhahay banaankaan ku celiyey aniga gudahaan soo galay habaar markaan qolka gudaha ku jira oo dadkan aysan tegayna arkay jaranjaradii fadhiyaan qaar qaar erideeda hortiisa taagan yihiin sababto waxay ma soo jebin karaan xoogna iguma soo geli karaan warqad ma wataan markaasaan waxaan isirniyo dadka dariska amay kula yaabaan bal soo geli oo ha arkaanba guriga inuusan cillo yahay oo keliga aad tahay waa u bax waxaan xaq uma leedin inaan isii daayo laakiin inta taagnaanta taagantiina dhibaysaan dheh soo gala fiirsada way soo galeen way fiiriyeen markay bixi rabeen baa waxaa soo degay toddoba kalaa soo gashay oo ka imaaday hooyaday oo kor degan dabaqa sagaalaad ka imaaday waa ninkii watayna toddobadaas ayuu ku jiray oday ah oo saarjan ah markuu soo dego oo naagtii aan dhahaayo magacaaga ii qor waxaan dhaha ku dacweynaya kaama haraayo aan dhahaayo waxay tiri aniga waa kana ninkaanaan xukumo ninkii waxaan xagge ka imaateen kor korkee hooyada gurigeeda ahaa see u tagtay baa eri qof sagaashan jira see u baaraysiin cunug iyo ayeeye u tahay relative ma garanta inaad u baartiin gurigeeda xaq miyaa u leedahay baan dhaho adi hooyadaa ma jeceshahay baan in la baaro wuxuu yidhi maya waxaan hadda cudur hadduu ku dhaco kabihiinni miyaa la gasheen baan idhi haa buu yidhi dawas wrongnaan dhahay maynan iga haraayay ilaa iyo mataqaanaa inta ugu dambayso looyaraan qabsanaa miidiyahan wacana wax kastaan sameynaa oo aan samayn karo faaraxaan wacday somali community faarax jaa wuxuu la hadlay qolada multicultural la yidhahda ninka wuxuu yidhi niyo anaa dabagelaayo oo qolada qaabilsan migrantiga oo nin madax ka aha uu la hadlay weli ayakana jawaabaan ka sugaa kabacdina faaraxa igula taliyay u tagay yidhi flemington and kensington legal service kuwiyaan u tegey sidii baa marka sheekada kaga sheekeeyey ninkii marka sheekada yaa inaga kala boodinay markii waxaan ku dhaha see ugu tagta hooyadee khaladaa ku leedahay mana kaa haraayo markaan kor tegay hooya waxaan u tegey oo la gabagabeeyey xataa su-aalo aan loogu talagelin la weydiiyey waxay dhaheen maxaa waddankan goorma imaatay yaa kula degan keen baa sharcigaaga keen hooyo waxay leedahay waa ujeedaa tiri inay qalad tahay laakiin waa inay handadayna waa ujeedaa iskama celin karin luqad fiican iskaga celisa ma laha marka hooyooyinka yaa laga tegin baan qabaa aniga marka adaa adaa kor ugu tegay maamada markii booliska ay tageen kadib dareenkeedu sidee ahaa magacyadooda way naxsaneed she was shocked sababta waxay ka naxday sharci inaysan u lahayn wiil aysan arkin qof aysan arkin muddo in loo gebagabeeyo oo baasaboorkeeda sawir looga qaato sawir ninka ka qaato hooyada igu tiri oo sawir looga qaato oo la yidhaahdo wadanka meeqa sanaa joogtaa iyo maxaa tahay ayada loogu dhaqaaqay in la rifto waa garta adiga waxyaalaha aad ka walacsanayd waxaa ka mid a caafimaadkeeda maadaama qof da-a ay tahay qof da-ay tahay inay u galaan qaladay ahayd hooyaday waxaa waaye cudur baa jiro coronavirus inay hooyaday intay u galaan ay mataqaanaa gebagabeeyaan oo ay dhahaan kabahooda la galaan toddoba qof oo isla socda askara midaa xanuunsanaan kara marka hooyadan waxaan ka baqaa hadda ilaa haatan hadda inaan baaritaan geeyaan raba aan soo baaro alxamdulilah caafimaad way qabtaa laakiin in case of emergency
waa gartay arrintaas guud ahaan marka hadda maadaama ay ku soo martay oo aad aragtay maxaad is leedahay sababtu waa ahayd wuxuu ahaa arrintaas arrin waxaan u arkay ah rasiisnimo sababtoo ah hadday haddaan ahaan lahayn white australian haddaan ahaan lahayn علشان نومي إيمان لهين نينك قرق يسلا لبار لها ماشي دقين يهي لكن ريرك وقرابة يهين ugu tagay baara oonan arkin muddo guryahooda gebagabeeya oo cudurka u geeya taawas haddaan caddaan ahaan lahay ma dicilna laakiin waxaan waan dareemaya in discrimination uu jira meesha anaa dareemay sababtoo anoo nin ah leema weydiin id leema weydiin aniga laakiin hooyaday oo sagaashan jirta si id u weydeen waxay raadinayeenna waa nin qoladii legal serviceka aad u tagteen maxay inii sheegeen marka waxay dhaheen niyahow laba mid waxay dhaheen keeskan waa dabagelaynaa ilaa waqti dheer u qaadana laakiin dhaheen waxa bolis hadduu ku saabsan yahay is not easy that's why annaka waxaan kugu xiranaa s b s arrintaas si loo ogaado australiyaanka dhan u ogaadaan kabacdina adiga lagula soo xiriiro ma garatay dacwona waa sameynaynaa oo waa gelinaynaa dacwo laakiin dacwada is gonna take a long time ay dhaheen sababto dad kaa horreeyaa jiray dhaheen kiisas badana haynaa waa garta adiga iyo hooyaba australia waqti badan baad deganeydeen waxyaala waxaan la mida mayna ku dhaceen ama ma soo aragteen soddon sano ani soddon sanaan deganaa soddon iyo shan sanaan deganaa hooyadan waxay degan tahay labaatan iyo lix sano hadda marka inay nagu dhacda annaka waxaa waxaan u baqayaa dadka kaleo hadda soo galay oo sharciga aqoon ayaan u ooyayaa wallaahi hadda ka bacdi haddii ku dhacdana ani waxaan qabaa in soo ee la xiriiraan community leaderskooda straight away aysan u ogolaanin booliis hadduusan warqad haysan xaq uma laha gurigaaga inuu soo galo aniga waa iska celiyey bannaankii tagnaayeen xataa way soo geli waayeen xoog waa igu soo geli waayeen waa gartay idinku mar damba booliska ma la xiriirteen ama maynla soo xiriiran arrintan awgeed anaa isla anaa isla markii marka hooyo u tegay kor oo ii sheegtay arrinta dhacday ninka nambarkiisii wuxuu dhanay waan wacay see ku samaysaan hooyada baasaboorkeeda aad u weydiisaan hooyada aad u weydiisaan meeqasana waddanka degantaa u handadaanaan dheh no we don't ma handadin oryaa dhegaysan hooyada maa been ii sheegaysa marka baasaboorka see u sawiratay baa idhan anoo nina ima weydiin baanaa kuwii aniga hoos ila joogay adiga see u weydiisay baa idhan hooyada u harreys garaysa marka harassment xunaan lagu sameeyey anyway
waa gartay ugu dambeynta marka soddon sanaad waddanka deganeyd hooyo labaatan iyo lix sana deganeyd sidaad ka aaminsanayd australia ama victoria miyay arrintan wax ka bedeshay australia waa wax badan bay ka bedeshay inaan ka guuraa rabaa bis waa abti waa sababta ah australiada qaanay ma la joogo baraada australia waa u dhamaatay ninkii ninkii wax ka sugaya si u taalo laakiin booliiska ilaa haddaan wax laga qaban australia degitaan ma taalla brother dadkii aad loo u isticmaalayaan mataqaanaa powerkooda ee misuse u isticmaalayaan ee xoog ku sharci waxaadan aysan u lahayn kugu samaynayaan maxaa laga joogaa waddan western aa jooga mase waxaan joogaa waddan fairwall country dhacdo tan ka duwanoo hore ama adiga kugu dhacday ama dad kaleo aad taqaan ku dhacday miyaa jirta weligay intaan soddon iyo shan sanaan deganahay weligay iguma dhicin dhibkan oo kale mana arag booliisna weligay lama geenin waa the first time aan arko waana ka naxsanayn hadda sharci sababta australia awal waxa waaye waa la kala baqan jiray booliiska dadka waa ka baqan jiray hataa kuguma soo degdegayan laakiin hadda ayadoo corona jirtay saan samaynayan maxaa u maleysaa haddii caadi ahaan lahayd hal milyan oo booliisa imaan lahaa umaleyna kaasina wuxuu ahaa cabdulaahi axmed oo khadka telefoonka ee magaalada melbourne igu warramayey